madaxweynihii dowladdii ku-meel gaarka aheyd ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay dacwadda u dhexaysa soomaaliya iyo kenya ee la xiriirta muranka badda ee u dhexeeya labada dal taasoo bishan gudaheeda ka bilaabatay maxkamadda cadaaladda caalamiga ah ee ku taalla magaalada heeg ee waddanka netherland sheekh shariif sheekh axmed ayaa lagu eedeynaya dowladdiisa inay mas-uul ka ahayd muranka hadda u dhexeeya soomaaliya iyo kenya taas oo la xiriirta in xubno ka tirsanaa dowladdaasi ay saxiixeen heshiis is-afgarad ah oo dhex maray dowladdii ku-meel gaarka ahayd ee uu hogaaminayay sheekh shariif sheekh axmed iyo dowladda kenya taasoo doodii ugu weyneed ee kenya ay ku difaacaysay lahaanshaha badda ay leedahay soomaaliya ay saldhig uga dhigaysay is-afgaradkaasi dhex maray labada dowladood madaxweynihii dowladdii ku-meel gaarka ahayd sheekh shariif sheekh axmed ayaa sheegay in heshiiskaasi wanaag iyo xumaan waxa uu keeno in mas-uuliyaddeeda ay qaadayaan ra-iisul wasaarihii xilligaasi jiray iyo wasiirkii saxiixay isaguna aan waxba ka ogeyn is-afgaradka dhex maray dowladaha kenya iyo soomaaliya ee arrintaasi ku aadanaa laakiin waxa uu qiray in is-afgaradkaasi marnaba aanay ku jirin in kenya lagu wareejiyo ama laga iibiyo qayb ka mid a badda soomaaliya hase haatee ay u muuqato siduu hadalka u yidhi mid wakhti xasaasiya lagu soo aadiyay arrintan lana siyaasadeynayo
marka ugu horeysa waxaan soo qaadanaynaa maxaa dawladda ku khaldantay horta memorandum of understanding aa la saxiixay weli ma akriseen ma aragta weli cid aragtidna ku jirta ma waxaa ku jira bad la iibiyey ma waxaa ku jirta bad la bixiyey kuma jirto waxba dhan waa la siyaasa badan oo hadda ani markaa imaanaya soo baxaysa oo dadka loo abaabulaya maxay tahay badda hadda lemaada qaada waa garad soo maa badda sheekadaada siyaasad waayo waa garad soo maa ra-isul wasaaraha idin jawaabay wasiirkaa idin jawaabay anigana ma arkinba warqad ugu saxiixana ma arkin meel ugu saxiixana ma ogin waxna kama ogin hadday fiican tahay dadkaasaa iskale hadday xumaatana ayaga iskale feere mid aan rabaa inaan kuu sheego horta badda sheekada hadda dacwada hadda waxay ku salaysan tahay laba kun iyo shan laba kun iyo sagaal ma aha memorandumkuna yani soomaalida xaq waxau u siinaa inay awoodu leedahay maadaama wadahadalkii waa la galay labada dowladood waa galeen waa lagu heshii waayey soomaalida waxuu xaq u siinaa qadiyadooda inay u wareejiyaan heeg memorandumku wuxuu qayb ka yahay dacwadda maxkamadda in laga aqriyo ma raacsan aniga in la saxiixa inay ficneed ma lihi laakiin waxaan isleeyahay maanta fursad kale ku jiri kar ku jiri kartoo ah maxkamaddu inay aqbasho dacwadda labada dawladood sababtay u aqbalaysa maxay tahay waxay ku heshiiyeen inay badda ka wada hadlaan wadahadalkiay sameeyeen waa ku guulaysa waayeen xaq waxay ilada dawladda soomaalida inay uxawisho maxkamadda inay fahmaan jecela nuqdada kale oo siyaasiga waxaa waaye badaa la iibsho kuma qorra meesha badaa laga tanaasulo kuma qorra waxaasoo dhan dhinaca kale madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa waxa uu ka hadlay arrinta maamulo sameynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe isagoo dowladda soomaaliya ka dalbaday in dhismaha maamulkaasi ay ka hormariso dib u heshiisiin dadka wada degan hiiraan iyo shabeellaha dhexe si maamul ay ugu qanacsan yihiin uuga soo baxo shirka ka soconaya magaalada jowhar sheekh shariif sheekh axmed ayaa sheegay in inkastoo wakhtiga uu gaaban yahay haddana ay muhiim tahay qancinta dadka maamulka loo sameynayo ee labada gobol ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe ay maahan brosees nabadeed maxaa dalkan conflictiga ku jiray dhibaata ka jirta bilcagsiyaa dhacday dadkii waa la kala kaxeeyey siyaasaddaa la dhex geliyey mugdiyaa kala dhex galay haddana waxaa jira isku day ayagoo sidaas u kala tagan in dushooda lagu sameeyo maamul waxaan isleeyahay tan oo kale waxay ka dhacday galmudug ilaa haddana conflictiga ma dhammaanin marka aad fiirisid ahlusunna waljamaaca iyo maamulka meesha laga dhisay marka ani waxaan dhihi lahaa dawladdu fursadaha siiso dadka deegaanka gobolka shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose iyo hiiraan aan dhaho ha wada hadlaano hab nabadeed markay ku heshiiyaan kadib ha loo gudbo maamul dhisi waktiga harana aada ugu yaryahay